bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa saa u sheegtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu soo gaaray magaaladan garow shalay oo axad ah ujeedaduna waxay ahayd safarkan wada u socda safarkii hore ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk uu halkan hore ugu yimid madaxweynuhu waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole ku-xigeenkiisa iyo xukuumadda maaragtay puntland sidoo kale xalay waxaa cashi sharaf loogu sameeyey xaflad si heer sara loo soo agaasimay oo shacabka puntlandna oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne falor laba labadaba uga wada hadleen runtii haddaan kusoo koobo ujeedooyinka waxay tahay madaxweynuhu wuxuu aada iyo aada u daneynayaa inuu wadatashi wadahadal la sameeyo maaragtay maamulka puntland si loo xoojiyo xiriirka maaragtay dowladda federaalka iyo maaragtay puntland waxaa intaas sii weelisa oo madaxweynuhu aada maaragtay hadda mudnaanta kood usiinaya bacdama mar dhow la tegi doono shirki london oo madaxweyne xasanna uu shirkaas la guddoomiye la yahay ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska in maamulka maaragtay madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba ee puntland lagala tashto bal sidii shirkaas unoqon lahaa shir miradhal ah soomaaliduna ay uga wada qayb gasho marka ma ka qayb galaysaa puntland ma ka qayb galaysaa injineere kulanka ka dhici doona london runtii madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid waxay tahay latashi oo arrimahaas ku saabsan latashiyadaas markay dhamaadaan ayaa maaragtay ogaan doonaa maaragtay laakiin ujeedadu waxay tahay shirku shir soomaaliyeed madaxweyne soomaaliyeed la hogaaminayo marka waa shir soomaalida o dhan ay u dhan tahay taas waa taas waxaa kaloo iyadana maaragtay muhiimadda leh oo in muddo ahba ay dowladda oo madaxweynuhu ka yahay xasan sheekh maxamuud ay waday bal in maamulada iyo dhammaan gobolada dalka sida lagu gaari lahaa dadka loogala tashan lahaa maaragtay mustaqbalka iyo ayaha iyo dowladda mandate ay haysto oo ah sidii afar sano gudahooda doorashooyin xor ah ay u dhici lahaayeen marka waxaan isleenahay arrintan waa tallaabo hore loo qaaday aada iyo aadna maaragtay shacabka soomaaliyed meel walba joogana u riyaaqay soo dhaweyntii halkan lagu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisana ay calaamad weyn u tahay in puntland ay mar walba diyaar u tahay sidii dowladda federaalkana loo taageeri lahaa soomaalida iyo midnimadeediina maaragtay dib loogu soo celin lahaa waxaa jirta in xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo puntland in dhowaalaba uusan wanaagsanayn ma laga hadla waxyaabaha madmadowgaasii keenay maxayse isla gaareen oo heshiis ah ilaa iyo hadda labada dhinac runtii ma qabo inuu madmadow jiro waa la socotaayo xasan sheekh maxamuud doorashadii la doortay dhamaystirkii xilligii kumeel gaarka ee puntland ududhig ayay u ahayd waa si garow dhooja laisugu soo noqday gaalkacay la tegay dhamaystirkii xilligii kumeel gaarkana runtii hormud ayay ka ahaayeen puntland oo runtii madaxweynuhuna aada iyo aada maanta ugu amaanay dowladda xasan sheekhna waa dowlad toddoba bilood jirto marka runtii madaxweynuhuna aada ayuu u sheegay inuu jeclaan lahaa ka hor inuu halkan yimaado laakiin duruufaha iyo challengeska tirada badan iyo sidii xiriirka caalamiga oo dib loogu soo celin lahaa in mudnaanta markaas ay la siiyey laakiin waxaan ku cadeynayaa wadahadaladii maanta soo dhaweyntii iyo sidii in muddo ahdo brime halkan u yimid xiriirka aada iyo aad buu wanaagsan yahay puntland iyo dowladda federaalk marka goormay soo gabagaboobeysaa booqashada wafdiga madaxweynaha ee puntland booqashada waxaa la rajeynayaa in muddo laba maalmood ah oo maalinta maaragtay maanta ah ay soo gabagaboobi doonto runtiina maaragtay waxaan isleenahay waa tallaabo hore loo qaado shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aada ugu riyaaqeen waxaa kaloo arrimaha laga hadlay kamid ah arrimaha federaalka madaxweynuhuna uu aada iyo aada ugu celceliyey una sheegay dowladduna ay tahay dowlad federaal madaxweynahana uu usoo dhaartay kitaabna usoo maray in uu dhaqan gelin doono federaalka taasna maaragtay runtii aada iyo aada baa ugu qancay ha noqoto shacabka iyo maamulka puntlandba